ololaha dhiig shubista ayaa si rasmi ah waxaa looga bilaabay degmada wajaale ee maamulka somalilan waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka somalilan iyo sidoo kale maayor ku-xigeenka degmada wajaale qaar ka mid a mas-uuliyiintii shacabkii ka qaybagalay ayaa ka hadlay muhiimada ay leedahay in la sameeyo ololahani dhiig shubidda ololahani dhiig shubidda ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan iyo qeybaha kala duwan ee shacabka ayagoo durbo bilaabay in ay dhiigooda shubaan islamarkaasna la keediyo si loogu badbaadiyo naf kale
degmada weyn ee wajaala yeelato kayd dhiig oo dhammaystiran kaydkaa dhiig waxa uu naga haqabtirayaa culays badan oo jiray oo ku haystay degmadaasi dhanka dhiigga ka haystay qaliimada marka hooyada loo samaynayo shilalku markay dhacaan marka ay waxaweyaan bukaanada dhiig la-aantaa la keeno in meelo kale loola cararo oo hargeysa iyo jigjiga iyo gibiley loola cararo ayaa dhici jirtay taasoo marar badan naftoodu khatar geli jirtay intay dhexda kusii jiraan adxiisaa dee sadaqunbuu kuu tegaya waa sadaqooyinka ugu wanaagsanba ka mid yihi marka aad baan ugu mahadinaynaa dadweynaha reer togo jaale inta shubtay dhiigga inta aan shubinna waxaanu leenahay way soconaysaa shaqadu isbitaalka guud baanay ka soconaysaa cid kasta oo ku deeqi karta dhiig inay isbitaalka yimaadaan si aynuu helno dhiig inoo kayada oo meel inoo yaalla hadday shil dhaco hadday umulaha oo kale awel waxaa la tegi jiray meel fog waja inta qofka dhiigbaxa halkan gebile ama hargeysa ayaa dhiig looga dooni jiray waxaan ugu baaqayaa reer wajaale inay kaydka dhiigga la shaqeeyaan cusbitaalka guud oy dhiigga shubaan dhafa badanna badbaadiyaan ama adaa dhiigga u baahan ama waxa weeyaan adaa lagu baahani marka muhiimadda ololahani dhiig shubidda ayaa ah mid ay wasaaradda horumarinta caafimaadka somalilan ugu talagashay in bulshada dhigooda ugu deeqaan keedka dhiigga cisbitaalada dalka si loogu badbaadiyo bukaanada u baahan